assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsan qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah xildhibaanada labada gol ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta yeelanaya kula weyne wadajir ah oo buuq badan hareeyey taliska booliiska saldhigga degmada dharkeynle iyo maamulka degmadaas oo howlgallo ballaaran kusoo qabtay ciyaalka weeraradaha ee qaatay ka taageen shacabka ku nool degmadaasi ciidanka dowladda soomaaliya oo wiil wada mooto bajaaj a xalay ku dilay magaalada muqdisho xildhibaan maxamed cumar ciimoy oo ku dhawaaqay inuu yahay inuu taagan yahay qabashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka magaalada hargeysa waxaa lagu soo dhaway wafdi uu hogaaminayo safiirka dowladda qatar ee soomaaliya wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn waddooyinkii swiden oo holcaya kadib qallaase ka dhashay gubiddaha kitaabka qur-aanka kariimka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo isna taariikhdan waxay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha saddexaad waa bisha afaraad ee abriil laba kun laba iyo labaatan axmed cali maxamed axmed jaaj ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud waa idinla socodsiinaya kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee federaalk ee soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay yeeshaan kulan weyne wadajira ka ah oo la sheegayo in buuq badan uu hareeyay kadib kulamo gaargaara oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho sida ay wararku ay sheegayaan xubno ka tirsan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya waxaa la filaya in maanta ay foodo ay ka kiciyaan xarunta baarlamaanka iyadoo ay isku hayaan xildhibaano iska soo horjeeda kulanka wadajirka ah oo ay maanta xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ay ku yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka iyo sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa lagu ansixinayaa jadwalka doorashada guddoonka labada aqal oo la qorsheynayo in bishan gudaheed lasoo gabagabeeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo tiimkiisa ayaa la sheegayaa ama lagu eedeynayaa inay isku dayayaan in kulanka maanta foodo ay ka kiciyaan sida uu goorsii horeysa xalay uu bartiisa gaarkaa ee facebook uu ku shaaciyey xildhibaan maxamed maxamed waamaha salaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka kuwooda ugu mucaarsan dhan kale kooxda wasaare maxamed xuseen rooble ayaa la sheegay dhankooda inay isku dayeyso in si deg deg ah loo doorto guddoonka iyadoona markaas ujeedaduna ay tahay in meesha laga saaro ama la dhaafiyo kursiga oo u sharaxan yahay fahad yaasin xaaji daahir waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya hase yeeshee weli ma caddaha xaqiiqooyinka arrimahaas ku saabsan inkastoo maanta dhinacyada kulanka ay yeelanayaan lasoo warinayo inuu yahay kulan aada u xiiso badan labada gole ee baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya ka oo xalay magaalada muqdisho kulamo gooni gooni ah oo arrimahaas ku saabsan ay ka dhacayeen dhinacyada qaarkoodna loogu digayo in kulanka beri ama kulanka maanta dhacaya in ay foodo ay ka dhex bilaabaan xildhibaanada sida weyn marka ah taageerada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana markaas loolanka uu yahay in dhinacyadu ay ka doodi doonaan in maanta lasoo gabagabeeyo ama maanta la jadwaleeyo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka xilliga la qabanayo xilli dhinacyada kale ee dhankooda u ololeynayaan in gebi ahaanba dib loo dhigo qabashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ilaa iyo laga baxayo bisha barakeysan ee ramadaan wixii ka dambeeya la gudageli doono xildhibaano ayaa sidaas ugu doodeysa oo qabta waana xildhibaanada markaa sida weyn ugu dhow madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo halka xildhibaanada kale ee la sheegay dhanka wasaarahana ay dhankooda ay doonayaan in gebi ahaanba la dajidiyo ama markaasi la boobsiiyo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka in bisha barakeysanirama inta lagu jiro in la qabto taa oo ka dhigan haddii dhacdana in ay macquul tahay inuu sheegi doono tartanka ugu jiro gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka faad yaasin xaaji daahir oo weli kursigiisa aan la fasixin islamarkaana maxkamadda sare ee dalka dacwad u gudbisay inkastoo maxkamadda jawaabta rasmiga laga sugayo maalinta birita ah ee sagaal iyo tobanka bisha ay ku beegan tahay ee abriil laba kun labaiyo labaatan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xalay magaalada muqdisho waxay ku dileen mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeeda moota bajaajka cabdinaasir cadaal ayaa faahfaahinaya
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil ciidamada dowladda soomaaliya ay u geysteen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahay dhallinyarada muqdisho ee mootobajaajta ku shaqaysta dilka ayaa waxa uu ka dhacay xalay isgoyska kuliyadda jaalasiyaad ee wadada warshadaha waxaana la sheegay in marxuumka la dilay uu watay mootobajaajha uu ku shaqaysanayay marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray daa-uud cadar cilmi waxaana wararka aynu helnay ay sheegayaan inuu deganayo xaafadda raadeerka ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho halkaasi uu kasoo shaqo tegay meydka marxuumka ayaa goobta laga qaaday dilka kadib waxaana la sheegay in loo qaaday xarunta damibaarista ee c i d da halkaasi oo ay u qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda dilalka inta badan loo geysto mootobajaajleyda ayaa waxaay kuwa muqdisho si joogta uga dhaca waxaana dhowr jeer horay ciidanka dowladdu ay dilal bareer ah u geysteen dhallinyaro ku shaqaysanaysay mootada loo yaqaano bajaajta
maxamed al cadaala taliska ah booliiska saldhigga degmada dharkiinle ee gobolka banaadir iyo maamulka degmadaas ayaa xalay howlgallo ballaaran waxay kusoo qaybqabteen ciyaalka qaatiga laga taagan yahay ee ciyaal weerada la baxay islamarkaana dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
saldhigga degmada dharkeenley ayaan ku suganahay taliyayaasha saldhiggan iyo taliska qaybta galbeed oo kaashanaya maamulka degmada iyo ilaalada shacabka degmada waxa ay fiidkii hore roondo ka sameeyeen guud ahaan waaxyaha ay ka kooban tahay degmadan dharkeenley oo ka mid ah toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir maalmihii ugu dambeeyey degmadan waxaa aad ugu soo badanayay ciyaal weerada kuwaasoo dhibaato xoogan ku haya bulshada ku nool halkan balse ciidamada markaaad fiiriso inta badan waxaa lagu yaqaanaa samaynta howlgallo ku aadan sugidda ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho balse howlgalkan waa uu ka gedisnaa howlgallada ay samaynayeen kan waxa uu ahaa mid lagu raadinayay ciyaal weerada intaan ku guda jirnay inta ciidamada ay ku guda jireen iyo maamulka degmada howlgalkan waxay ku soo qabteen dhowr dhallinyaro oo markaasi ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin ciyaal weerada kuwaas oo lagu xareeyey saldhigga degmada dharkeenley marka aad fiiriso degmada dharkeenley waxay ahayd maalmihii ugu dambeeyey mid aad ugu soo xoogaysanayay ciyaalkan weerada kuwaasoo ka imaanaya qaarkood degmooyin kale oo ka tirsan gobolkani banaadir howlgal kadib ugu horeyn waxaa warfidiyeenka la hadlay gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda degmada waxaan ku guulaysannay inaan qaybo badan oo ka mid ah dhallintaas aan soo qabanno qaybo badanna aan ku raad joogno oo aan rajaynayno wakhtiyada soo socda in aan soo qabanno wayna soconaya oo maaha howlgalka caawa aan ku wada midaysannahay maamulka degmada dharkiinley qaybihiisa kala duwan ugu horeeyo gudoomiye guhaad iyo qaybihii amniga ee degmada dharkiinley howlgalkan waa howlgal socon doona wakhtiyada soo socda haddii rabbi idmo oo qaybaha kaleento oo dhimanna aan rajaynayno inaan wakhtiyada soo socda aan soo wada qabanno gebi ahaanba macalin aadan waa taliyaha saldhigga degmada dharkeenley ee gobolkani banaadir qudhiisa warfidiyeenka ayuu la hadlay islamarkaana waxa uu sheegay inay laba jibaari doonaan howlgallada ay ku raadinayaan ciyaal weeradan waalidiinta ayuu u diray fariin ku aadan in ilmahooda ay guryaha ku ceshtaan si aysan dhibaato ugu soo gaarin wacyigelintiin muddaa lagu soo waday wax badan kama tarin waalidiintiina waa garo waayeen in carruurtooda ay ka celiyaan waxyaabahaas aan ku habbooneen amniga guud ee degmada maadaama waalidiinta ay ka jiifteen carruurtii ay siinaayeen raashinka markii ay ama quracdaan ama qadiyaan ama casheeyaan ay noqotay inay u shaqo tagaan dhibaataynta qof kastoo degmadan ku nool ama marin ku ah oo maraya waxaa laga rabaa kasta ee degmada dharkiinley ku nool waxyada kala gedisan fadlan carruurtiinna haddii tuurida asal lagu dhiftana waa ku dhib haddii dhagaxa lagu daqrana waa kugu dhib haddii qolooyinkan maxaa lahay iisheeg marinkaah jidadka mare ama ayaga ka tirsana guruubada kalaah hubaysan ay dhib u geystaanna waa kugu dhib intii ku dhimata allah unaxariisto laakiin waxaan rajaynaynaa inaad dareemi doontaan culaysaadka ama caqabadaha ay leedahay in cunugaagii oo aad wax yar gacanta ka qabsan karto hayn karto cesho karto inuu inaad ku weysa asagaiyo dhan dhib ciyaalweeradaas ku saabsan inaa ku weysid waxaan ku rajayna ina ku soo dadaasho saddexiyo toban jir shan iyo toban jir labaatan jir ah oo intaas aad kusoo tiri tacbalays fadlan waxaan kaa codsanaynaa sida aad hore uga taxadiri jirtay inaad uga taxadirtid guhaad sheekh xasan waa gudoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ugu dambeyn hadalka asiga ayaa qaatay isagoona ka hadlay dhowr qodob runtii caawa ha markhaati ka tihiin shaqadii adkeed ee maamulka degmada yihahdaa amniga ay ka qabteen culeysyadii ciyaalka gaangiska iyo aan u bixinay qolooyinkan argagixisada ay ku hayeen degmada dharkeenley waxaa ilaah mahadiis ah afartii saacee ugu dambeysay howlgalladii la sameeyey in lagu soo qabqabtay hogaamiyayaal kooxa magacyo kala duwan leh oo runtii muuqaalo aan wanaagsaneyn baraha bulshada ku baahiya sida tigtogga iyo facebookga taas oo qalqal ku abuurtay guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka banaadir gaar ahaan degmada dharkenley runtii maamulkii iyo hay-adihii amniga oo iskaashanaya awaamiirta madaxda gobolka banaadir hadday noqon lahayd duqa magaalada muqdisho iyo hay-adaha amniga annagoo fulinayna waxaan bilownay in aan hogaamiyaashaas guryahooda kala soo baxno xarumahooda iskuullada ay wax ku bartaan kala soo baxno si khataraha naftooda ay gaarsiinayaan iyo kuwa ay bulshada kale u geysanayaan looga hortago maamulka iyo hadaha amniga waxay diyaar u yihiin shaqadooda inay qabsadaan bulshada wax wanaagsan u gudbi ajira ka helaysaa laakiin qalqalka iyo ma habboona in bulshadii aad adiga argagax ku abuurtid waad ogtahay xaaladda waddanka waxaan leeyahay adigoo maqan ha ka qayb qaadan inaad bulshadaada argagax geliso adigoo joogana ha ka qayb qaadan waa kuwa dhibaato ku haya guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir shacabku aad ayay ugu cabanayeen maalmihii ugu dambeeyey balse booliisku waxa ay sheegeen inay laba jibaari doonaan howlgallada ku aadan marka laga soo tago midka amniga caasimadda ay ku sugayaan inay soo afjari doonaan ciyaal weeradan faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan taliska saldhigga degmada dharkeenle ee gobolkani banaadir
weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho somaaliya oo idinkaga imaanaya xildhibaan maxamed cumar ciimow ayaa ku dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa faahfaahinaya xildhibaan maxamed cumar ceymoy oo xilal kala duwani kasoo qabtay dowlad goboleedyada hirshabelle iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya xildhibaan ceymoy oo shir jaraa'id muqdisho ku qabta ayaa sheegay inuu u sharaxan yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya islamarkaana xusay in markii uu arkay xaaladda adag ee dalka uu ku jiro inuu u baahan yahay hoggaan samata bixin kara isaguna uu diyaar u yahay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka si xaaladda dalka uu wax kaga qabto
anigoo ah xildhibaan maxamed cumar cayimooy kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan go-aansaday sidii aan horeba ugu dhawaaqay inaan u sharaxanahay xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markii aan qiimeeyey khibradda muddada dheer aan leeyahay isla markaana aan rabo qarankayga inaan ugu faa-iideeyo uguna adeego shacabkayga khibraddaas markii aan tixgeliyey talada igaga imaanaysa xubnaha golaha shacabka waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan taas oo ahayd in ay tahay xilligii ugu habbooneed ee aan isku sharaxi lahaa xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka aan arkay howlaha hortibinta leh ee horyaala baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qorshayaasha ugu waaweyn ee aan hiigsanayo in aan qabto isku wadidda dhammaan xubnaha golaha shacabka saraynta sharciga dejinta shuruucda waxtarka u leh dalka la xisaabtanka hay-adaha dowladda wada shaqaynta golaha shacabka iyo aqalka sare ilaalinta shuruucda caalamiga ah hirgelinta qorshahaasi ayaan u kaashan doonaa awoodda allah islamarkaana ka rajaynayaa inuu ii fududeeyo mas-uuliyadda xilka culus sidoo kale waxaan kaashan doonaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhanka kale xildhibaan maxamed cumar ceymoy ayaa xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya dhammaantood si wadajir ah igu codsaday inay siyaan codkooda sidoo kalena tilmaamay in uu codkooda wax ugu qaban doono baarlamaanka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed dambeyn waxaan dhammaan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee baarlamaanka kuwa iyo tobnaadka codsanaya inay garb igu siiyaan hanashada xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka kuwa iyo tobnaad jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo aan hamiyey oo aan niyeystay oo aan doonayo in maanta dalka iyo dadka wax uu qabto anigoo ka faa'iidaysanaya khibradeyga iyo aqooneed iyo waayagnimo ee in muddo ah aan kusoo dhex jiray lana socda meelaha xoogaa hakahakadka isaga iman jiray in aan maanta isleeyahay meelahaasi haddii aad oo ii calaamadaysan ee aad aan rabo inaan ka saxo wax badan ayaad qaban kartaa una qaban kartaa dalka iyo dadkaba shaacinta xildhibaan ceymooy inuu u taagan yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan la filayo in la gudagalo doorashada guddoonka golaha shacabka soomaaliya iyo midda madaxweynaha maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan muqdisho halka warkaasi aad kala socotaanna waa raadiha dalsan magaalada muqdisho wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn wadooyinkii sweden ayaa howlacaya kadib baqalaasa ka dhashay gubidda kitaabka qur-aanka kariibka isku dhacyo ayaa maalintii afraad ka socda magaalooyin badan oo ku yaala dalka sweden waxaana rabshadahaas ay ka dhasheen iskuday ay kitaabka qur-aanka igu gubeen koox kasoo horjeeda soo galootiga oo warkacaya cunsur u dhashay dalka denmark oo lagu magacaabo rasmus warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in saddex qof ay ku dhaawacmeen magaalada bari ee norcoben lagu magacaabo xadii kadib markii booliiska ay rasaas dignin ay ku rideen dibadbaxayaasha waa sabtadii baabuur ku jiro bas ayaana lagu gubay koonfurta magaalada maalmo oo ay ka socdeen isu soo baxa ay dhigayeen kooxda miligta fog filciladiisa ayaa waxa ay horseeday in dowladda iiraan iyo ciraaq ay u yeeraan wakiilada sweden si ay ugu dhiidhiyaan gubidda noqolada kitaabka kariimka ah muslimiinta sweden ayaa booliiska dalkaas ku eedeeyay inay ninkaas lagu magacaabo cunsuurga ee rambus u ogolaadeen falka ka cereysiiyey markaa qowmiyaddooda oo loo baahnaa inay ka joojiyaan rasmus buldon oo sidoo kale haysta dhalashada sweden oo hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa stream cursi ama headland lagu magacaabo ayaa sheegay inuu gubay kitaabka ugu xurmada badan islaamka uuna markaa ku celin doono ficilkaas dalka sweden ayaan iminka wajahaya qallaasihii ugu weynaa ee looga soo horjeedo ficilkaas aadka u xun ee ninkaa cunsuriga ku gubay kitaabka qur-aanka kariibka warkii subaxnimona waa naga intaa qaartan dhegeysta aad kala socoteen raadiha dalsan magaalada muqdisho cidduu seego waxay dib u heli kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hobsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel